ururka shaqaalaha caalamiga ah ee ilo waxa uu si wada jir ah u ansixiyay baaqii ilo ee cadaalada bulshada ah ee loogu talagalay caalamiyeynta cadaaladda ee tobankii juun sanadkii laba kun iyo sideedii tani waa bayaankii saddexaad ee ugu weynaa ee mabaadi'da iyo siyaasadda uu ansixiyey shirka caalamiga ah ee shaqada tan iyo dastuurkii ilo sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo tobankii waxa ay ku dhisan tahay baaqa filadelfiya ee sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo afartii iyo baaqa mabaadi'da aas-aasiga ah iyo xuquuqda shaqada ee kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii baaqii laba kun iyo sideedii waxa uu muujinayaa aragtida casriga ah ee waajibka iilo ee waagii caalamiga ahaa wakiilada dowladaha loo shaqeeyayaasha iyo ururada shaqaalaha ee ka socda boqol sideetan iyo labo dowladaha xubnaha ka ah waxay xooga saarayaan dowrka muhiimka ah ee ururka saddex geesoodka ah si uu u caawiyo si loo gaaro horumar iyo cadaalad bulsho marka la eego macnaha caalamiga baaqa ayaa imaanaya xili siyaasadeed oo muhiim ah taas oo ka turjumaysa is-afgaradka ballaaran ee baahida loo qabo cabir bulsho oo xoogan oo caalamiyeysan si loo gaaro natiijooyin hagaagsan oo cadaalada waxa ay ka dhigan tahay kombiyuutarka loogu talagalay horumarinta caalamiyadeed cadaalad oo ku salaysan shaqo hufan iyo sidoo kale qalab wax ku ool ah oo lagu dardargelinayo horumarka laga gaarayo hirgelinta ajandaha shaqo hufan oo heer wadana waxaa kale oo ay ka turjumaysaa aragtida wax-soo saarka leh iyadoo muujinaysa muhiimadda ganacsiyada waare ee abuurista shaqo iyo fursado dakhli weyn oo dhammaan dadku u siman yihiin golaha guud waxa uu aqoonsan yahay in horumarka bulshada iyo cadaaladda bulshadu ay lagama maarmaan u yihiin kasbashada iyo ilaalinta nabadda iyo amniga gudaha iyo qarankaba taas oo beddelkeedana horum marinta bulshada iyo cadaaladda aan la gaari karin haddii ay maqan tahay nabadda iyo ammaanka ama marka ay jirto ixtiraam la-aanta dhammaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga ah waxaa kale oo ay aqoonsan tahay in caalamiyeynta iyo isku tiirsanaanta ay furayaan fursado cusub iyadoo loo marayo ganacsiga maalgashiga iyo qulqulka raasamaalka iyo horumarinta tiknolojiyadda oo ay ku jiraan tiknolojiyadda macluumaadka kobaca dhaqaalaha adduunka iyo horumarinta iyo hagaajinta heerka nolosha adduunka maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada ama maalinta sinaanta cadaaladda bulshada waa maalin caalami ah oo aqoonsanaysa baahida loo qabo in kor loo qaado cadaaladda bulshada taas oo ay ku jiraan dadaalada wax looga qabanayo arrimaha sida saboolnimada ka saarista sinaan la-aanta jinsiga shaqola-aanta xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta bulshada lix iyo labaatanka nofeembar laba kun iyo toddobadii golaha guud waxa uu ku dhawaaqay in laga bilaabo kala fadhiga saddex iyo lixdanaad ee golaha guud in labaatanka febraayo loo dabaaldegi doono sanad kasta maalinta caalamiga ee cadaaladda bulshada baaqa waxa uu diiradda saarayaa damaanad qaadka natiijooyinka cadaaladda ah ee dhammaan dhinacyada shaqada ilaalinta bulshada wadahadalka bulshada iyo mabaa diida aas-aasiga ah iyo xuquuqda aadanaha haddaba si aan wax badan uga ogaano heerka ay gaarsiisan tahay cadaaladda ay bulshadu helaan ayaan waraysiya la yeelanay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo iyagoona ka hadlay muhiimadda xuska maalintani caalamiga ah iyo cadaaladda ay bulshada u baahan yihiin maalinta cadaaladda adduunka ani ahaan dee waxaan ka aaminsanahay inay tahay maalin muhiim ah ee bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada jubbalandna muhiim u ah markaasi in la xuso cadaalad markii la dhahana dee dabcan waxaa yacni ku ah ama ka hor imaanaya waa cadaalad darro dee meel cadaalad darro ay ka jirtayna dee cid ku noolaan karto inaysan jirin aaminsanahay dabcan bulshada kismaayona cadaaladda muhiimay u tahay waxyaabaha ugu badan ee markaas cadaalada ay uga baahan yihiinna waxay tahay dabcan in si daacada loo wajaho ama si cadaalada loo wajaho dacwooyinka la qaado oo kale haddii ay ahaan lahayd shaqooyinka qaabka markaas dowladdu shaqooyinka looga helo hay-adaha dowladda iyo sidoo kale kambaniyada kaleba idaacadda waa ma aad baa ugu mahadcelinaya inay maanta ay cadaaladda na wareystaan cadaaladda muhiimad aad u weyn ay leedahay hadda ka hore boos aal ila qabsaday booska aad baan ugu ciishooday waxaa la ii keenay saldhiga waana la kala waana wareysiya nagala qaaday micnaha anigoo hal gabar iyo hal wiila ila socday cadaalad fiicana helay maxkamaddaa lii soo gudbiyey dadkii waa iga fuqi waayeen maxkamaddii haddana ana ii xukuntay dadkii way iga fuqi waayeen waa uun laigu dhegnaaday marka dambe cadaalad saxaan helay waana loo kala gooyey dhulkii ayagana qaybtooda si anigana qaybtaanan qaadanay anigoo labadii dhinadaba qanacsan garyaqaan cawil cabdiweli maxamed oo ka tirsan qareenada jubbaland ayaa dhankiisa idaacadda waamo uga warbixiyey waxa ay qareenadu kala socdaan heerka cadaaladda ay helaan bulshada ku nool kismaayo iyo deegaanada kale ee jubbaland alxamdulilah jubbaland si guud meelaha ugu amniga badan inta dowladda ay ka taliso oo gacanta dowladda jubbaland ku jirta soomaaliya ay ka mid tahay kiisaska dhacana si qaanuuneed iyo si shareecada islaamka oo waafaqsan baa lagu xakameeyaa oo looga howlgalaa ciidamadeena booliska ku ammaanan hay-adaheena garsoorka ku ammaanan maxkamadaha ciidamada qalabka sidaa ku ammaanan bahda qareenada iyo cadaalad uhelidda bulshada ka caawiso waa ku ammaanan si guudna garsoorka iyo dowladda iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka iyo madaxweynaha oo ah dowraha dastuurka iyo axdiga dalka ayaa kuwa wada ammaanan walaal qareenku waa udubdhaxaad kiisaska bulshada iyo dowladdaba ka dhex dhaco ee dadka soomaaliyeed iyo dadka reer jubbalandba waxay u yihiin udubdhaxaad dhanka kale cabdulaahi maxamuud ibraahim oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka jubbaland ayaan ka waraysanay waxa wasaaraddu ay ka qabatay horumarinta cadaaladda iyo sida ay ugu adeegto bulshada cadaaladda u baahan runtii helitaanka adeeg cadaaladeed waa muhiim waana ummadduna waxyaabaha ugu baahida badantahay bay ka mid tahay ummadan cadaalad lahaynna ma jiri karayso haddii aan su-aashaada usoo gudbo jawaabteeda wasaaradda cadaaladda jubbaland dabcan markii sidaa loo sheego de waa wasaarad aad u ballaaran weeye qaybo fara badan ayay leedahay qaybahaas qayb kasta oo ka midana waxaa ka iman karta cabasha ayaa ka iman karta waxay leedahay sidoo kale arrimaha qoyska oo maxaan ku dhahay lagu xaliyo iyagana dhinaca cadaaladana laga fiiriyo sometimesna macnaha laga fiirin karo xagga arrimaha diinta laga fiirin karo marka guud ahaan howlahaas oo dhan wasaaraddu way ka shaqaysaa wasaaraddu waxay leedahay sharci yaqaano looyaro ah oo bilaash ugu dooda ugu kuna difaaca dadka noocaasa waxaa kaloo intaa dheer wasaaraddu de maadaama wasaaradda cadaaladda tahay dadka joogaaba waxay u badan yihiin sharci yaqaan marka wasaaraddan waxba laguma shardiyo qofka markuu imaanayo ee u baahan yahay adeega in loo qabto shila lagama qaadayo labaatanka bisha februaayo ayaa sanad walba dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada iyadoona bulshooyinka lagu baraarujiyo muhiimadda ay leedahay in cadaalad iyo sinaan la helo